waxaa jira dugsi ku yaala san diego gaar ee gobolka california dalkan maraykanka arday badan ayaa wax ka barata gaar ahaan arday badan oo soomaaliyeed gabadh soomaaliyeed ayaana maamulo ka ah dugsiga ilaa toban arday oo dhalinyarada fasalka sideedaad dhigta ayaa washington loo soo diray si ay u booqdaan aqalka cad koongareeska meelaha kale taariikhda kule maxkamadda sare dhulka taariikhda kule dalkan maraykanka ay marka hore taarikhaan u baranayeen horta gobol california marka la yidhahdo dadku waxay u haystaan gobolladeena isku xigay oo kale ismaaciilow california waa gobol aada u weyn dalkan maraykanka dhaqaalaha dalkan maraykankana qeyb weyn ku leh oo soo saar badan oo gaar ah ayuu dalka ayuu gobolkaasi uu leeyahay marka dugsiyadoo kale markay timaado ma aha california keliya gobollo badan oo dalkan maraykanka ayaa dhalinyaro laga keenaa ardada iskuulleyda laga keenaa halkani waa caasimadii dalkan maraykanka waxay leedahay muusiyamyo badan ama madxafyo badan oo caan ah oo waxyaabo taariikhiya ay yaalaan xarumihii dowladda gaar ahaan hay-adihii saddexda ahaa ee ugu waaweynaa dalka maraykanka ku yaala marka waxaa ku yaala xusuusiyo ama taalooyin loo sameeyey dad badan oo caan ah marka cashir ayay u tahay caruurta gobolada kale ka imaaneysa laakiin ka waran caruurtii halkan ku dhalata qaarkood inaanayba tegin
sheekada laakiin waan kuweydiin waxa weye california iyo washington oo kale masaafe intee lagusi jira
cabirka hadda si toosa uma xasuusa ismaaciil laakiin marka aadmarka aad diyaaradda raacdo waa saddex saacadood haddaa ku darto londonaad gaari kartaa
adigu ilaa lix saacadood baa laga yaaba inaad sii saarhatid saddex saacadood oo kala duwanaanshiyaana wuu noo dhexe saddex saacadood faraqa marka waxa weye waa qof adis ah oo ka baxo kale london oo kale tegey
udhow
marka waxay imanaysaa maraykanka laftigii saddex saacadood ilaa meesha la yiraahdo frankfort intii aan usoo socday ayaan u soconayaa haddii aan aado california saddex saacadoodna way kala horreynaa imika haddee lixdii noo tahay iyagana saddexdii habeen saddexdii habeen marka saasaa maraykankuna u kala fog yahay marka gobolkaas ayay dhallinyaradani ka yimaadeen haddaba xaruntan v o a ayay nagu soo booqdeen waxaana kala sheekaystay waxay kusoo arkeen goobaha ay booqdeen ugu horreyn waxaan waraysiga ku bilaabayaa farax cabdiqaadir xirsi oo horkacaysay ardayda
waxaan ka soconaa iskuol la yidhaahdo efton charter school wuxuu ku yaalaa magaalada san diego california iskuolka wuxuu jiraa toban sano arday intee la-eg baa dhigata ugu yaraan waxaa dhigtaan afar boqol iyo afartan ciyaal ayaa dhigtaan xaggey ka kala imaadeen ardaydaas ciyaalka waxay ka wada imaadeen badankood waalidkooda soomaali ayay ka imaadeen soomaaliya ciyaal qaar waxay nooga imaadeen waddan la dhaho uzbekistan ciyaal qaar waa from mexico badankooda laakiin ciyaalka waa ciyaal oo soomaaliya marka waxa ugu weynaa bartaan ama dugsigan lagu dhigtaa muxuu yahay waa dugsi waa maraycan education k to eight weye so waxbarashada maraykanka maxaa idinku dhiirigeliyey inaad arday kasoo kaxaysaan tusaale ahaan ilaa california oo aada washington keentaan wallaahi um, principalkeena hadda iskuolka waa gabar soomaaliya waxaa la dhahaa amel ayada ayaa la imaatay fikraddan waxay dhahday maadaama sanadkan sanadka ugu horeeyay ay tahay principalka iskuolka in toban ciyaal oo galaaska sideedaad laga doorto oo waxbarashadoodii akhlaaqdoodii iyo waxoo dhan buuxo wadanka maraykanka meesha laga xukumo ee keento ee arkaan indhahooda inay ku arkaan waxaa la barayay iskuolka galaaska historyga laga bariyey sidii guriga white houseka congresska iyo lincoln waxay rabtay in ilmaha ee soo tusto meesha magaalada oo maraykanka laga xukumo inay indhahooda kusoo arkaan maadaama ay bartaan historyga maraykanka iyo meelaha kale la tago oo meeshii maraykanka uu ka bilaamado oo kale inay ilmaha indhahooda kusoo arkaan waan gartay waxaan u tegi doonaa hashim oo kamid ah ardayda ka timi california hashim bal waxaan jeclaa dareenkaaga bal washington baa timi waxyaaba badan baa fasalka lagu dhigayay wixii aad aragtay ilaa hadda intaad washington marisay
waxaa aragnaa lincoln memorial waa aadnaa sawaras ka qaadnaa meel kale waxaa aadnaa washington d white houseka sax waxaa aadnaa washington memorialka aadnaa marka meelahaanaad booqanaysa oo kale wax badan waxaa laga yaabaa taariikhda ama classka in lagugu dhigay maxaa kaaga baxay
waxaa kaga baxay waxaa baraneyne inaa indhahan kasoo aragna rabne markaa soo aragna like waxaa bare is different markaa bare markaa arkeyno markaa markaa markaa loo sheegayo xiise gaara ma ku lahayd markaad aragto kale tusaale ahaan markaad maxkamaddii sare ama aqalkii caddaa white houseki aad tagtay markaad dhulkaasoo kale tagtay xiise ma kuu samaysay ha maxaad xiisaysa adu gaar ahaan maxaad si gaara u xiisaysaa
ani waxaa ku fiican science iyo history science iyo history maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad noqotay ani general surgeon aan noqdaa rabaa dhakhtar inaad noqotay doctor surgery maxaad ku jeceshahay waa dadkii noocaaya jecel yani ani iskuolka ka dhigta presidentka ayahay aad baad mahadsan tahay hablahan u tegi doonaa hablo kala duwan baa dabcan la socda tiimka bal magacaag adoo iigu bilaabi doona haddaan adig kaa bilaabo magacii maxaa nasax cusmaan calaawey safar baad kasoo gasheen california waxaad timaadeen washington waxyaabo badanaad taariikhda ku dhiganayseen baad aragteen markii aad aragtay maxaa kaaga baxay sidee baad u aragtay maxaa dareema like more knowledge more akli because like marka aa baranayna iyo marka aa aragno like isku mid ma-aan waayo because um marka aa aragtid maxaa dareemtaa like akligu ku badnaysiya
magacaaga xabsa axmed xuseen xabsa washington baad timi californiaad ka timi bal dareenkaagii saad u aragtay wixii aad aragtay se mar hor u sheegeen like waa ku faaxsan inaan halka imaado waxaa arkay maxaa lii jiray like markana loo dhigayo waxa iyo marka aragna se u sheegan already waa way kala duwan yihiin so marka waxa arkay waxaa soo xasuustay oo waxaana fahmin eegaa ka fahmaya halkan waana laga tusaya oo kale saas waxyaabay kugu xiisaha badnaad aragtay intii aad booqanaysay meelahan maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa warqada oo warqada oo ku qornaa sharciyada maraykanka aragnimaanta kaasa igu fiicnaa marka maxaa adiga si gaara ku xiisa geliyay maxaa si gaara waraaqdaas oo kale ugu xiisaysay waxaa waxaa in badan ka dhigan jirnay macalinkana waxba in badan noogu dhigi jiray siduu wadanka loo bilaabay marka wadankana wuxuu ka bilaabaa warqadaas warqadaas like arageeda waxaa like soo waxaa like igu soo noqday maxaa la dhihi jiray inaa fahmo wadankeeda halkan uu ka istaagilay halkana laga soo bilaabay dadka waxaanay qoran sida oo loo sameeyo wadanka saasa like waxaysna kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a dhalinyaro laga soo kaxeeyey ama wax ka barta dugsi ku yaala san diego oo loo keenay caasimadda washington ee dalkan maraykanka si ay u arkaan goobaha taariikhiga ah waxayna nagu soo booqdeen xarunta v o a